وصل اللهma وsلم عlى نبيina mحmd وعlى آlih وصaxbih أجمعين man yشhاء والlah الsميع العlيم suuraة النuur ayaan kusoo dhex jirnay aayadda labaatan iyo kow ayuu darsigani ka bilaabanaya qisadii caaisha radi allahu canha been abuuradkii lagu sameeyey ku saabsanayd ayaan kusoo dhex jirnay tarbiyadii iyo duruustii la siinayay dadka muslimiinta ah ama mu'miniinta ah ayaan si gooniya ugu soo jirnay oo laga hadlayay tii baa marka lasii wadaa alla wuxuu uhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tattabicuuha raacina khutuwaati shayطaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacina waman ciddii yatabic raaca khutuwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa fa inahu isagu shaydaankii wey ya'muru wuxuu amrayaa bilfaxshaa'i xaaladda foosha xun waalmunkari iyo wax la inkiro oo la diido walowlaa fadlullah fadliga ilaahay hadduusan jiri lahayn dheeraadsiintiisu haddayna jiri lahayn calaykum dushiina uu idin dheeraad siiyey wa raxmatuhu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn maa zakaa ma dahirnaadeen minkum xaaluu idinka idinka mid yahay min axadin cidna abadan weligii axad idinka midi ma dahirnaadeen walaakina allaha allahse yuzakii wuxuu dahirayaa man yashaau ciduu doonuu alla dahiraya subxana wa tacaala wallahu allana samiicun midkii maqal badan wey hadalladiina caliimun midkii ogaansho badan wey axwaashiina iyo arrimihiina macnaha aayaddu waxay tilmaamaysaa dhacdadii been abuuradku inay ahayd khalad uu ka dambeeyey shaydaanku shaydaan baa ka dambeeyey shaydaanna wuxuu soo adeegsaday shayaadiintii insiga oo munaafiqiintii ah dad badanna waa ku kadsoomeen marka tillaabooyin shaydaan baa laga dhigay wax alla wixii macsiyo ah oo dembi ah oo ilaahay uusan raalli ka ahayn oo dhan waa khuduwaatu shaydaan marka wuxuu rabbi leehi subxaana wa tacaala shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacina ciddii raacdaana shaydaan wax kale kula talin maayo maslaxa iyo dan kugula talin maayo ilaahay adeecna kugula talin maayo wax aakhiradaada maslaxa ugu jirta iyo adduunkaanka toona kula tali maayo laakiin wuxuu amrayaa oo kula talinaya yacni xaaladda foosha xun bilfaxshaa xaaladda foosha xun oo ah dunuubta iyo munkar wax kastoo la inkiroo la diido sharcan iyo caqliguba intiba diidaan waxa unbuu ku amraya wax kale kugula talin maayo hadduusan fadliga ilaahay jiri lahayn iyo naxariista uu idiin naxariistay haddayna jiri lahayn labadaasi mid idinka midii ma dahirnaadeen macnaha kii dahiran oo nadiif ah caqiidadiisa iyo camalkiisa iyo hadalkiisu nadiif iyo akhlaaqdiisu ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisu ku helay kii aan haysaninna allah ka qadiyey waxa ilaahay baa maamulaya subxana wa tacaala maaha inaad magackiina iyo dadaalkiina iyo aada ku hesheen maaha ee allah subxaana wa tacaala baa qaybtan iska leh hadduusan alla idiin naxariisan lahayn oo fadligaa iyo dheeraadkaa idin siin lahaynna maydaan dahirnaateen oo nadaafadda dhan baa idinka loomilaydoo yacni waxaad geli lahaydeen wasakdaa iyo qashinkaa iyo waxaasaad geli lahaydeen macnaa fadli ilahay baad ku dahirnaateen axad idinka midii ma dahirnaadeen hadduusan alle fadligiisa iyo naxariistiisu jiri lahayn allahse subxaana wa tacaala wuxuu dahiraa ciduu doono ayuu dahiraa oo hadduu doono ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisa iimaan iyo tawxiid intuu waafajiyo akhlaaqda u hagaajiyaa markaasuu dunuubta ka ilaaliyaa haddii uu dembi galana ilaahay wuxuu ku dahiraa inuu waafajiyo towbadda oo uu soo noqdo hadduusan rabbi subxaana wa tacaala rabinna addoonka marka horena dembi lagama ilaaliyo markuu ku dhacana waxaa la garab mariyaa towbadii iyo soo noqoshadii baa la garab mariya marka allah subxaana wa tacaala fadligiisaaad ku heshay wey allahna subxaana wa tacaala samiicun caliim raggii saxaabada ahaa ee arrintaa ka qayb qaatay oo ku khaldamay waa la jeedlay sida xadiis saxiixa ku sugan xasaan ibnu thaabit saxaabigii gabayaagii nabiga sal lay waslam xamnat binti jaxsh zaynabo walaasheed iyo yani misbax ibnu athatha saddexdoodaaba waa la jeedlay oo macnaha waxa weeyaan xadda laga oofiyey marka waa nooc tadhiira wey waa nooc taskiya maxaa yeele nabigeenna wuxu uhi sal lay wasalam xuduuddu waa dembi dhaaf buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu aleyh ruux hadduu dembi galo xadda laga oofiyo macnaha waa loogu dembi dhaafaya allah baa idin jideeyey subxaana wa tacala si laydinku dembi dhaafo marka ilahay baa taa iskaloo rabbi baa idin siiyey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow laa tattabicuu ha raacina khutuwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacina waman cidii yattabic raaca khutuwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ruuxi raaca fa inahu isagu ya'muru wuxuu amrayaa bilfaxshaa'i buu amraya xaaladda foosha xun buu amraya waalmunkari wax la inkiro ayuu amraya kaas nebi maxamed gurigiisii in la galo wax laga sheego shaydaan baa amray dadkuu amray baa yaa galay marka in dadka macnaha waxa weeye la qadfo zina la galo zinadii la faafiyo waxaasuu macnaha waxa weye amraya walmunkari iyo wax la inkiro walowlaa fadlullah dheeraadsiinta ilahi haddayna jiri lahayn calaykum dushiina uu idin dheeraadsiiye waraxmatu iyo naxariistiis maa zakaa ma dahirnaadeen minkum xaaluu idinka idinka mid yahay min axadin axadna ma dahirnaadeen abadan weligii wax dahirnaan lahaa mama jiraba ama qalbigiisu dahirnaan lahaa ama akhlaaqdiisu dahirnaan lahayd ama acmaashiisi iyo aqwaashiisu ay dahirnaan lahayd waad wada wasakoobi lahaydeen walaakina allaha allah sa yuzakii wuxuu dahirayaa man yashaau ciduu dooru daahirinayaa oo iimaanka iyo caqiidada toosan iyo akhlaaqda wanaagsan buu ku dahirayaa iyo markuu khaldamo inuu towbad waafajiyo wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo ogaansho badan waana idin maqlayaa waxaad leedihiin axwaashiinana rabbi subxaana wa tacala waa la socdaayo waa ogya waxba kama qarsoon walaa ya'tali ulu lfadli minkum waasacati an yu'tuu uli lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah qisadii tadaaciifteedii ayaa weli lasii wadaa walaa ya'tali yaysan dhaaranin ululfadli dheeraadka kuwa u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka mid a waasacati iyo waasacnimada kuwa u saaxiibkii yaynan dhaaranin an yu'tuu min an yu'tuu inay siiyaan yaynan ka dhaaranin ulilqurbaa qaraabtinimada kuwa u saaxiibka waalmasaakiina iyo masaakiinta inay siiyaan waalmuhaajiriina iyo kuwa hijrooday fii sabiilillahi jidka ilahay ku hijrooday walyacfuu ha cafiyeen walyasfaxuu ha dhaafeen alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allahu inuu alla dhaafo lakum idinka idiin dhaafo wallahu alla afuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey rabbi subxana wa tacala aayadani si gooniya waxay ugu saabsan tahay abubakr sidiiq radi allahu canhu ayay kusoo degtay ninkii la odhan jiray misbax waa kaan soo sheegnay misbax oo abubakar habaryartii dhashay ayaa wuxuu ku noolaa guriga abubakar buu ku noolaa abubakar baa xanaanayn jiray oo isaga gurigiisuu ku noolaayo habaryartiina way dhashay oo ibnu habreed bay ahayn sidaa iyadoo ah waxaan ilaa abubakar habaryartii baa dhashay marka isagoo qaraabo ay yihiin buu haddana guriga abubakar ku noolaa isagoo saas ahoo nin gacan lagu leeyahay ah ayuu haddana wuxuu ka qayb qaatay arrintii been abuuradka dhacdadii raggii yani dhex galay buu ka mid noqday arrintii markay beenooday oo qur-aanku soo degay buu abubakar marka wuxuu yidhi wuxuu ku dhaartay alle inuusan dib dambe misdax wax u siinayn dib dambena uusan u nafaqaynin oo u biilaynin waxoogaagii uu siin jirayna inuu ka goosanayo tii baa marka lagala hadlaya abubakar wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala kuwa dheeraadka u saaxiibka iyo waasacnimada oo gacantooda ilaahay waxgeliyey yayna ka dhaaranin inay siiyaan kuwa xigaalnimada iyo qaraabnimada u saaxiibka ah ilan qaraabay ahaayeen isagiiyo misdax oo habareertii baa dhashay iyo masaakiinta inay wax siiyaan yayna ka dhaaran iyo kuwa jidka ilaahay kusoo hijrooday oo muhaajiri buu ahaa saxaabadii maka kasoo hijrootay buu ku jiray misdax kuwaa inay siiyaan yayna ka dhaaranin wixii ay siin jireen yayna ka goynin baa laga wada maxaa yeelay arrintu waa dhacday walyacfuu buu rabbi yihi subxana wa tacala ha iska cafiyeen wixii dhacay ha iska cafiyeen indhaha ka laabeen walyasfaxuu ha dhaafeen indhaha ka laaba wixii dhacay khaladkii dhacay yaa laga daba tegay yaa laga ficilla qaadan rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala soo ma jeclidin inuu ilaahay idiin dhaafo idinkuba waad gaftaane ma rabtaan inuu alla gafkiina iyo khaladkiina idiin dhaafo haa hadda idinkuna dhaafo marka khaladka dadku idinka galay ha ka ficilla qaadanine oo ha ka argoosanine iska dhaafo burbile subxana wa tacala haddaad rabtaan in laydin dhaafo saas way macnaa lianna aljazaa min jinsi alcamal alla addoommadiisa wuxuu u naxariistaa in inta naxariisata wuxuuna u dhaafaa kuwa dhaafa saas way macnaa abubakr sidiiq radia allahu canhu aayaddaasi markay soo degtay wuxuu yidhi balaa wallah innii la uxibu an yukfara lii iskaba dhaafe wallaahi waxaan jeclahay in la ii dhaafaan waan jeclahay bui wallaahi laa anzacuhaa minka abadan bui wuu soo celiya biilkii dib buu ugu bilaabay weligay oo dambana kaa goyn maayo ilan waxa wey waa yani saxaabadu ridwan ullahi calayhim waxay yani dadka kale kaga gedisnaadeen kaga gedisnaayeen marka ama la canaanto ama la edbiyo ama wax loo sheego deg deg bay ku qaadan jireen muxuu saa u yeelayo ma jirto jooji baa laleeyahy abubakar baa la waninaya allah subxaana wa tacaala addoommadiisa isagaa isaga naxariis badanoo labadii wada dhashay ama qaraabadahaa baa laysu waaninaya waalidkiibuu waaninaya oo carruurta u waaninaya carruurtii baa la waaninaya waalidka loo waaninaya allah subxaana wa tacaala isagaa addoommadiisa dhexdooda isaga naxariis badan si kastoo qaraabtinimo uga dhaxaysa waa macnaha walaa ya'taliyeyna dhaaranin ululfadli aayaddu marka abubakar haba ku soo degtee laakiin haddana waa ka guda weyn tahay oo lafdigeedu waa caam dadka xoolaha haystaay ee ilaahay gacantooda waxgeliyey inay dadka baahan wax siiyaan yayna ka dhaaranin haddaad ka dhaarataanna waa inaad dhaartaa jebisaan khalad haddii lagaa galayna ha ka ficil la qaadanine iska cafi aduguba intaasaad ilahay khalad ka gashaay oo laguu dhaafaaye iska dhaaf aduguna saasaa la doonaya manaa aayaddu marka macnaheedu waa caam abubakar haba kusoo degtay macnaha walaa ya'taliyeyna dhaaranin dhaaranin ululfadli dheeraadka kuwa u saaxiibkaa oo minkum idinka idinka mida wasacati iyo waasacnimada kuwa u saaxiibkaa an yu'tuu inay siiyaan yayna ka dhaaranin ama an yu'tuu an laa yu'tuu inaysan siinanin inayna siinin yayna ku dhaaranin ulilqurbaa kuwa qaraabtinimada u saaxiibkaa ay xigaalka yihiin waalmasaakiina iyo masaakiinta inay siiyaan yayna ka dhaaranin waalmuhaajiriina iyo muhaajiriinta inay siiyaan kuwa hijrooday fii sabiilillahi jidka ilaahay kusoo hijrooday dhexdiisa walyacfuu ha cafiyeen wixii dhacay walyasfaxuu ha dhaafeenoo ha ka indhalaabseen alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allahu inuu alla dhaafo lakum idinka khaladkaad gasheen wallahu alla hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista marka iska dhaafa oo isaga naxariista wey macna ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya walaaakhirati walahum cadaabun cadiim ina aladiina kuwa yarmuuna gana almuxsanaati kuwa la ilaaliyey kuwa gana oo zina ku gana muxsanaadkii alghaafilaati ee moogaa waxa lagu ganayaba moogaa un ka warhayn almu'minaati ee haddana mu'minaadka ahaa kuwaa kuwa ganaya ee zinada ku ganayaay lucinuu waa la lacnaday fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waalaakhirati iyo aakharaba walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo weyn yowma maalin buu cadaabkaasi u sugnaaday tashhadu ay mara kacayso calayhim korkooda alsinatuhum carabyaalkoodu ku markhaati kici doonaan wa aydiihim iyo gacmahoodu wa arjuluhum iyo lugahoodu bimaa kaanuu waxay ahaayeen sababtii yacmaluuna kuwa sameeyey waxay samaynayeen sababtii bay ugu markhaati kacaya yowma-idin maalinka ayaa yuwafiihim uu u oofinayaa hum iyaga allahu alle wuxuu u oofinayaa diinahum abaalkoodii buu u oofinaya alxaqa ee sugnaa ee xaqa ah abaalkoodii ay lahaayeen buu u oofinaya wayaclamuuna waxay ogaanayaan maalinka ana allaha alle huwa isagu alxaqu inuu xaq yahay almubiinu oo iska cad kan jire jiritaankiisuna uu waajib yahay oo iska cad inuu yahay bay ogaan doonaan maalinkaas isaga macnaha arrintii waxaa dib loogu noqday sheegidda ruuxa dhowrsoon zina lagu sheegoo lagu gano ama lagu xanto taasaa weliba waxaa la cabiray dumarka sheegidda zinada lagu sheegayo aayaddii horena dumarkay cabirtay zinada lagu ganayo ragguna waa la mid baynu soo niri laakiin waxay kaga gedisan yihiin dumarku waa uga dabacsan yihiin saasaa daraaddeed baa macnaha iyaga loo cabiraya rabbi wuxuu lehi subxaana wa tacaala marka dumarka muxsanaadka muxsanaadka waxa la yidhaha waa dumarka la ilaaliyey oo laga ilaaliyey faaxishada iyo xumaanta laga ilaaliyo haafilaad weye tilmaantooda labaadoo wayba moog yihiinba waxa lagu sheegayo inay sameeyaan iskaba dhaafe xataa qalbigooda kuma soo dhaco waaba moogyihin qalbigoodaba waa ka maqan tahay zinayse wax la yidhahda inay sime samayso oo fal ahaan uuga dhaco warkeeda iska badaa waa haafilaad wayba moog yihiinba waxaasoo dhan qalbigooda xataa kuma soo dhaco mu'minaad weeyaanoo kaafiraad ma ah dumarka ahluliimaanka ah saddexdaa tilmaamood dumarka isku darsaday kuwa ku sheegaya zinada ku galayahay rabbi wuxuu ilahay subxaana wa tacaala adduuniya aakhiraba waa la nacraday naxariista ilahay baa laga fogeeyey subxaana wa tacaala cadaab weynna way leeyihiin goormay leeyihin waxay leeyihiin maalinka ay carabyadoodu ku markhaati kici doonaan iyo gacmahooda iyo lugahoodu wixii ay samaynayeen sababteed maalinkaasi waxaa loo dhammaystirayaa oo si dhammaystiran loo siin doonaa abaalkoodii xaqa ahaa oo hade qadafkii iyo been abuuradkii iyo yani dadkii ay ku khaldameen waxayna ogaanayaan allaha subxaana wa tacaala inuu xaq yahay xaqa iska cad inuu alla yahay ayay maalinkaa cad ogaan doonaan macnaha marka ciddii laga gardarnaana gardarradii laga gardarnaa loo gudo kii gardarnaana gardaradiisii lagu abaalmariyo maalinkaasay ogaan doonaan allaha xaqa subxana wa tacaala inuu iska cad yahay saas wey macnaha ayib marka waxay kutusaysaa aayaddu waxay kutusaysaa dadka dumarka mu'minaadka ah oon zine lagu ogeyn ninkii zine ku sheegaayay inay ka mid tahay dembiyada waaweyn inay ka mid tahay oo addoonka geyn karta cadaabka ilaahay subxana wa tacaala sidaana xadiiska nabigeena ku sugan rasuulkeena sal lay waslam wuxuu yidhi yani ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dadka halaagta oo cadaabka ku halaagta iska jira buu nabi uri sal lay waslam waa shirkiga sixirka yacni waxa weeyaan naf xaqdarre lagu dilo agoonta xoolaheedoo la cuno yacni ribadoo la cuno maalinka muslimiinta iyo gaaladu iska hor yimaadaan oo la cararo iyo wa qadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat gabdhahaas dhowrsoon ee ilaahay rumaysan subxaana wa tacaala oo lagu galo zine iyo xumaan lagu sheego arrimaha waxay ka mid tahay marka ruuxa cadaabka ilahay geliyay subxana wa tacala halis wey marka in marka la iska jiraa la doonayaa dembi weyn oo kabiiraa wey oo dunuubta waaweyn ayuu rabbi rasuulkeena ku tiriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankana waa laga fahmaya oo arrintaa waa laga qaadanaya macnaha marka dadka ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa nabadgaleenoo magacooda waxa ka sheegin magacooda ha dilin magacooda ha dilinoo waxaadan ogeyn haddaad ogtahay xataa waa soo marnay inaad qarisayn in laazimta ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha xubbiga qalbiga aad ka jeceshahay keliya yaa lagugu haystaa inaad af ka tidhaahdo ama adinaad ku kacda iskaba dhaf inaad qalbigaba ka jeclaataba faaxishadaasi inay muslimiinta dhexdooda faafto waaba lagugu haystaaba taasaabaad cadaab ku mudanaysaa macnaha sidaas ayib marka dad badan baa ku halaagsamay dad badan baa waxay ku halaagsameen gabdhahan muxajabaadka xishaaban oo madax leh oo odayaal leh oo ciyaal suuq leh ayaa waxay ku halaagsameen gabdhaha xijaaban markaasaa waxaa lagu leeyahay meelahaas dugsiyadaha iyo meelahay gelgelayaan maaragta maxay ku sameeyaan mataqaana waxaasaa lagu leeyahay nin dhan oo madaxnimo sheeganaya waxaa ku hadlay nin dhan oo odaytinimo sheeganaya waxaa ku hadlay bal iskaba dhaafe nin culinimnimo sheeganaya waxaa ku hadlay nin culimo sheeganaya oo kutub akrinaya baa wuxuu leeyahay kuwa maryaha waaweyn maaragtaan habeenkiiba meel isla galaan maxaad ka ogtay idinku minhaajinuu akriyaa laga yaaba ninkaad arkaysaan sheekhinuyaa laga yaaba axaadiistii akriyo yani tafsiirka akriyaa laga yaaba inuu laakiin musiibadu meesha kaga dhacday mataqaanaan musiibadu waxay kaga dhacday xijaabkan oo qur-aankuna sheegay sunnaduna sheegtay kutubtuu akrin jirayna ku taalay ayuu ka dhaadhicin waaye kuna guulaysan waaye bulshadu inay qaadato isagoo bulshadii dhex fadhiya bulshadiina qaaqaawan tahay bay wadaada intay yimaadeen bay dumarkii astureen oo ilaahay ku guuleeyey subxana wa tacala oo wixii safiine iyo minhaaj ku yaallay bay gabdhihii ku dhaqmeen bal qur-aan iyo sunna u kaadi tii markay dhacday wadaadkii waa masayray marka waa masayray xijaabkiibuuba ka dagaalsan yahay war maxaad la dagaalamay maxaa ku haya soo qur-aanku ma sheegin axaadiistu ma sheegin oo safiinahaasoo kaad ku akriyaysa ma aha wa cawratu lmar'ati jamiicu badaniha ila alwajhu waalkafayn soo kii minhaajka aad ku akriyaysa maa maxaa kugu dhaca xagee wax kaa mareen maya anigu ma samaynino wadaad baa sameeyey gadaalka yimi wahaabiyaa keentay waxaasoo akrinaya markaasaa taasi waxay ku bixisay inuu qadaf sameeyo oo gabdhaha cafiifaadka ilaahay dhowray subxaana wa tacala ee diinta qaatay inuu qadfo oo ku sheegay inay zinaystaan maalinta la kala bixi doono waa maalinka ilahi la hortegi doono subxana wa tacaala wuxuu dooni dacayaduu dooni ha wado kutub ha akriyo dad ha raacsanaadeen laakiin maalinka la kala bixi doono waa maalinka ilahi la hortago subxana wa tacaala cimaamadu ilowdhe maalinka meelaad meelaad gelilida loo baahan yahay saas way macnaha ina aladiina kuwa yarmuuna galaya almuxsanaati kuwa la ilaaliyey oo zinada laga ilaaliyey al gabdhaha la ilaaliyey ama dumarka la ilaaliyey alghaafilaati ee moog waxa lagu galayaba moog oo qalbigoodaba uusan ku jirin almu'minaati ee mu'minaadka ah kuwa galaya lucinuu waa la lacnaday kuwaas fi dunya adduunyada dhexeeda waalaakhirati iyo aakharaba walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo weyn yowma maalin baa cadaabkaasi u sugnaaday tashhadu ay markhaati kacayso calayhim dushooda alsinatum carabyaalkood wa aydiihim iyo gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahoodu bimaa kaanuu waxay ahaayeen sababtii yacmaluuna kuwa sameey macnaha waxa weye wuu murmiyo wuu doodi maalinta qiyaamada marka la tago sida xadiiska nabiga kusugan sal alay slam markuu murmoo doodo dembigii ka doodo ayaa inta afka laga xidho baa gacmaha iyo waxaa laga hadlinaya luga iyagii waa ku markhaati kacayo marka yowmaidin maalinka ayaa yuwafiihim yuwafi uu oofinayaa hum iyaga allahu alle wuxuu u dhammaystirayaa diinahum abaalkoodii alxaqa ee xaqa ah wayaclamuuna waxay ogyihiin ana allaha alle yaclamuuna waxay ogaanayaan maalinka isaga ah ana allaha alla huwa isagu alxaqu inuu xaqa yahay almubiinu ee xaqnimadiisu ka cadda xaqa cad inuu isagu yahay ay maalinkaa ogaan doonaan alkhabiisaatu kuwa xunxun hadallada xunxun iyo dumarka xunxun lilkhabiisiina ragga xunxun bay usugnaadeen waalkhabiisuuna ragga xunxunina lilkhabiisaati dumarka xunxun iyo hadallada xunxun bay usugnaadeen watayibaatu dumarka iyo hadallada wan wanaagsani litayibiina ragga wan wanaagsan bay usugnaadeen watayibuuna ragga wan wanaagsanna litayibaati dumarka iyo hadallada xunxun bay leeyihin ulaaika litayibaati dumarka xunxun iyo hadallada xunxun ayay leeyihiin ragga ha litayibaati hadalla wan wanaagsan watayibuuna ragga wan wanaagsanna litayibaati hadallada iyo dumarka wan wanaagsan ayay leeyihiin ulaaika kuwaasi mubara'uuna kuwa la beri yeelay wey mimaa shay xaggii baa laga beriyeelay yaquuluuna ay leeyihiin waxay ku hadlayaan waa laga beriyeelay lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dambi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan aayadan baa qisadii lagu xidhay tacliiqii la tacliiqinayay dhacdadii been abuuradka ayaa aayaddan lagu gabagabeeyey alkhabiisaatu laba macnay buu mufasiriintu ku fasiraya khabiisaatku inay yihiin dumar dumarka xunxun ragga xunxun baa iska leh ragga xunxunina dumarka xunxun bay leeyihin dumarka wan wanaagsanna ragga wan wanaagsan baa leh ragga wan wanaagsanna dumarka wan wanaagsan bay leeyihin oo maxaa laga wadaa markaa waxay noqonaysaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa safwatu khalqihi ilaahay khalqigiisa ninkuu ka doortay wey isagoo saasa naag xun oo zinaysanaysa ilaahay uga dhigi maayo naag umana noqon karto saas way macanaha maxaa yeelay naag xun nin xun bay naag u noqotaa nin wanaagsan naagtiisu waa naag wanaagsan caaisha marka waxa weeyaan maadaama nebi maxamed ay xaas u noqotay khabiisad ma ahe waa tayibad saas way macanaha saas waa tafsiir tafsiirka labaadi waxa weeye khabiisaadka in laga wado hadallada xunxun oo qadafku ka mid yahay hadallada xunxun ee qadafku ka mid yahay ragga xunxun ee ciyaal suuqa ah bay ka dhacdaa ragga xunxun ee ciyaal suuqa ana hadallada xunxun bay leeyihiinoo waa lagu yaqaanaa hadallada wan wanaagsan ee qiimogalka ah ee sharciga ilaahay lagu ilaalinayo ee aan been abuurad iyo qadaf ku jirinna waxaa iskale ragga wan wanaagsan ragga wan wanaagsanna waxay leeyihiin hadallada wan wanaagsan macnaha waxaa marka ay noqonaysaa bulshadii muslimkaa haddaad tihiin rag xun baa lagu yaqaanaa iyo dad xun inay hadal xun sameeyaan oy ku hadlaane hadal fiican baa laydinka rabay oo nebi maxamed iyo gurigiisa ku aadan maxaa yeelay xumaan iyo aflagaado iyo wax ka sheegid iyo qadaf iyo ma ahayn idinkoo wanaagsan wax idiin suubana ma ahayn wax idinku habboonna ma ahayn kuwa xunxun oo ciyaal suuq oo munaafiqiin iyo wixii la mid ah kuwaasaa hadalka xun leh ee idinku malihidin hadal wanaagsan baad idinku leedihin saas macnaha in laga waday iyadana waa suurtagal laba tafsiir wey ulaaika mubara'uuna mima yaquuluuna yani waxaa laga beriyeelay waxay leeyihiin oo been abuuradka ah been abuuradka lagu galayo guriga beri bay ka yihi caaishana beri bay ka tahay qoyskuna beri buu ka yahay waxaasina wax jira maaha dembi dhaaf bay leeyihiin iyo risqii wanaagsan buu rabbi yihi subxana wa tacaala dhibkan iyo fitnadan iyo imtixaankan ilaahay geliyey subxana wa tacaala ee ay ku sabreen bay ilaahay agtiisa abaalgud ku leeyihiin iyo ajir wanaagsan macnaha alkhabiitaatu labada macnaba marka in la maro oo dumarna lagu fasiro ereyooyinna lagu fasiro waa la heli karaa oo labaduba laisku qabto macnaha alkhabiitaatu dumarka xunxun iyo hadallada xunxun lilkhabiiiina ragga xunxun baa iska leh way u sugnaadeen wlkhabiiuuna ragga xunxunina lilkhabiiaati dumarka xunxun iyo hadallada xunxun bay leeyihin saas nin xuni hadal xun iskama dhowro nin xunna naag xunun baa ku lamaan saas man leanna shimbirba shimbirkiisu la duulaa sooma ciyaan suuqa qaadka cunahaya ciyaan suuq qaadka cuntan buu doonahaya sooma ninka cafiifkee dhowrsoonna gabadh cafiifada buu doonaya midka khamrada caba gabadh khamrada la cabtuu doonaya yani khabiidku khabiisad buu leeyahy dhibaaca bini aadamka iyo dabeecadiisa waxay tahay intii isku noocaba inay israacdo intii isku dhaqadana inay israacdo oy isdugsadaan oo ismuheshadaan wa ilaa kuwa aan isku dabeecad ahayn isku dha isku akhlaaq ahayn waa kala boodayaan markaba maba wada joogi karaanba mana markaba waa kala boodaya watayibaatu hadallada wan wanaagsan iyo dumarka wan wanaagsani litayibiina kuwa wan wanaagsanee ragga abay usugnaadeen watayibuuna ragga wanwanaagsanna litayibaati hadallada wanwanaagsan iyo dumarka wanwanaagsan bay u sugnaadeen oo leeyihiin wey macnaha ulaa'ika kuwaasi mubara'uuna kuwa la beryeelay wey mimaa shay xaggii baa laga beryeelay yaquuluuna ay leeyihiin waxa ay ku hadlayaan ee ku sheegayaan beri bay ka yihin lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi baa u sugnaaday kariimun oo wanaagsan bay ilahay agtiisa ku leeyihin subxana wa tacaala waa dadkaa wanaagsan ee akhyaarta wey ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xata tastanisuu watusalimuu cala ahliha dalikum khayrun lakum lacalakum tadakaruun qoraan usoo sheegnay aayadani suuradani yani tiirdhaxaadka ay ku wareegaysa waa cifada dhowrsoonaanta wey sidii guryuhu u dhowrsoonaan lahaayeenoo dadku u dhowrsoonaan lahaayeenoo khuluqa qiimaha badan loo ilaalin lahaa saas way macnaha tii baa markaa qayb ka mid a haddana la galay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryaha gelina oo hayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad idan dalabtaan oo wa tusallimuu aad salaantaan calaa ahlihaa guryaha dadkooda aad salaantaan korkooda daalikum kiina oo inaad idan dalabtaan oo salaantaan ah ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waana qaadataan fain lam tajiduu haddaydaan helin fiihaa guryaha dhexdooda axadan cidna haddaydaan ka helin falaa tadkhuluuhaa guryihii ha gelina xataa yu'dana ilaa la idmo lakum idinka laydin idmo wain qiila haddii la yidhaahdo lakum idinka haddii laydinku yidhaahdo irjicuu noqda laydinma ogole farjicuu noqda idinkoon isdhibin huwa noqodkaa ayaa askaa dahirnaan badan lakum idinke wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun midkii ogaansho badan wey laysa ma ahaanin calaykum dushiina junaaxun wax dembi ah an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo guryahaasoo hayra maskuunatin mid la degan yahay keyrkeeda aydaan deganayn macnaha guryahaasoo fiihaa dhexdeeda mataacun waxyaalo lagu raaxaystoo lagu intifaaca ay yihiin oo lakum idinka idiin sugnaaday wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaad qarinaysaan guryuhu aadaabbay leeyihi aadaabbay guryuhu leeyihi guriga muslimka ah qaabdhaqan buu leeyahy zaa'irka kor ka yimid ee guriga yimidna aadaab buu leeyahy aadaabtii guryaha wey guriga haddaad timaadaan gurigii aydaan lahaynoo gurigaaga aan ahayn ha iska gelina ilaa aad idan dalabtaan oo ma soo gallaa aad dhahdaan dadkeedana aad salaantaan guryaha saasaa idin khayr badan haddii aad wax ogti saasaa idin khayr badan inaad waana qaadataan baad mudantihin guryihii haddii markaad idan dalabtaan cid idinka idinla hadashaba aad weydaan oo axadba aad ka weydaan ha iska gelina ilaa laydin idmo haddii noqda laydin yidhaahdana iska noqda saasaa idin dahaaro badan allana waxaad samaynaysaan una ogi guryo aan la deganayn laakiin manaafacaad idin yaallo iyo wax lagu raaxaysto laakiin aan la deganayn ayaga waad iska geli kartaan allana subxaana wa tacaala waxaad muujinaysaan iyo waxaad qaranaysaan buu ogi macnaa waxa weeye aadaabta ugu horrayse guryuhu waxa weye guryuhu inay asturnaadaan meeshan waa meel sir baa taalla sir baa taalloo la doonaya inuusan nin walba uusan indhihiisu ku dhicin maxaa yeelay guryaha sirtoodu hadduu nin walba daalacdaayay meeshaasi waxaa ka imaan karta faaxishaa ka imaan karta waa meeshay dumarku ku qarsoonaayeen sirtii ay taallay gabdhuhu ku qarsoonaayeen asraartii gurigu ay taallay yacni waxa weeyaan ninka iyo yani xaaskiisa iyo wixii sir ay lahayn o dhan baa meesha taalla waxyaabahaasi marka inuu nin walba isha ku dhufto ogaado lamar wixii wax khaasaa jira iyo wax caama waxna waa khaas oo dad bay khaas u yihiin waxna waa caam oo dadkay ka dhexeeyaan hawsha guriga gudihiisa taalla ay dadka kama dhexayso nin walba inuu arkana laazima ah wixii lagaaga ogolaaday inaad ka aragtaa la doonaya wixii kalena aadan arka saas mana taasaa marka la tartiibinaya yani waxaa la doonayaa guryaha markaad tagtaan awalan wa qabla kulli shay inaad idan dalabtaan ha iska gelina guryaha inaad idan dalabtaan oo guriga inaad gargaraacdo aad tidhaahdo assalaamu calaykum a adkhul waad salaamantihiina ma soo galaa maaha inaad dalaq iska tidhaahdo dalaq inaad iska tidhahdo maaha oo adoo dhex taagan hoodi aad dhahdo hoodi maxay tahay hoodi waaba dhex taagan tahay khalad weyn wa maxaa ku soo dhex geliya guriga waa jaahiliyo waay jaahiliye ka soo jeeda way dhaqanaan dhaqanka islaamka ahayn war soomaali meelay ka keenta aduu garo leanna waxa weeye dhaqankeenna in badan oo ka mid aan islaamka ku salaysanen meeluu ka yimid garan mayse meeluu ka yimid garan mayse in aad guriga idan dalabto wey weliba sida saxiixa waxa weeyaan axaadiista nabigeena ku sugan saddex goor baad idan dalbaysaa saas abu muusa alashcari radia allahu canhu baa yimid meel uu cumar ku jiro markaasuu assalaamu calaykum a adkhul buu yidhi waa salaamantihiina ma soo galaa waxaad la hadlu waay wuu ku celiyey haddana wax u jawaabu waay mar saddexaad buu ku celiyey wax u jawaabu waay wuu iska noqday markuu laabtay baa cumar wuxuu yidhi war ninkaan maqlaayay soo ma ahayn cabdullahi ibnu qays soo ma ahayn haabal oo awey wuu tegay baa la yidhi soo celiyo waa laga daba tego waa la soo celiyey waa la keenay markaasuu yidhi maxaad u noqotay wuxuu yidhi nebi allaan ka maqlay saddex goor haddaad guriga idan dalabtaan oo laydinka furi waayo iska noqda saasaanan u noqda cumar wuxuu yidhi walle aba markhaati baad u keen haddii kale aan ku garaacay keen bud markhaati niman saxaaboo meel fadhiyay buu u tagayoo markaasuu yidhi war niman yaha waa laygu dhagan yahay xadiiskaasi inuu nebiga ka sugan yahay wax ila ogaa ma jira ninka noogu da'yar baa ku raaci baa layidhi oo arrintaa ka markhaati kici abu saciid muxuu ahaa abu saciidin alkhudri baa la raaciyey markaasuu ka markhaati kaco yidhi cumarow saxaabada dhib ka daabul rasuulka way ka sugan tahay xadiiskani waana jira cumar markaasu wuxuu yidhi yani waxa wey waa gartaa bu waxa ay mashquuliyey buui suuqa iyo ganacsigiisiba ay mashquuliye axaadiistaa markii nebiga laga maqlahayay anigu suuqaan ku mashquulsanaabu marka waxa weeyaan saddex goor in la idan dalbo wey saddex goor kadib markaad idan dalabto oo lagaa furi waayo waa inaad iska noqoto aadaabta waxaa ka mid a guriga markaad idan dalbayso oo inaad gasho aada codsanayso guriga iriddiisa inaad isku beegto ma aha iridii wuu isku beegayaa wixii gudaha yaallay oo dhan wuu arkaa markaasu wuxuu leeyahay ma soo gala oo maxaaba kaa maqanba nabigu wuxuu yihi sal alay waslam haakada aw haakada buu nabigu yhi salawatu rabbi waslamu aleyh albaabka ama bidix isaga taag ama midig isaga taag iridda markaa kadib yani waxa wey idan dalab inamaa wuxuu nabigu ku daray sal lay wasalam idan dalabka waxaa loo yeelo loogu talagalayba isha daraaddeed baa loogu talagalay ishani inaysan guriga qabanin iyadoon lagu talagelin ayaaba idan dalabkaba qasadka laga leeyahay haddii ishiiba guriga intay u dhacdo horayba wixii oo dhan ba ay u aragto ma soo gala maxay macnuu sheegaysaa marka macna ma sheegaysa saas daraaddeed guriga dhinac isaga taagiridda ha isku beegin waxay ka mid tahay aadaabtay ka mid tahay markii aad idan dalbayso haddii lagu yidhaahdo waa kuma waa aniga hadhin waa aniga waa khalad jaabir bni cabdillaahi baa nabiga sal lay waslam ka idan dalbay markaasu wuxuu yidhi nebigu waa kuma markaasuu yidhi waa aniga markaasuu nebigu wuxuu yihi ana ana ana ana ana ana yani waa diido ana aniga aniga yaa waay dadkao dhan waa wada aniga aniga yaad ka tahay ilan in lagu gartaa la doonaya sooma kulli rag iyo dumar jin iyo insiba waa aniga aniga marka ka abtirso oo waxaad tidhaahdaa hebel baan ahay laakiin aniga lagu garan waa marka anigana lama ogolee magacaaga sheeg hebelkiina hebel baan ahay saasaa la doonaya aadaabtay ka mid tahay qaabka aad u gelayso salaanta iyo idan dalabka salaanta ka horraysa nin baa guriga nebiga yimi sal ly slam markaasuu idan dalbay ma soo galaabuu ka bilaabay markaasuu nebigu sal lay waslam gabadh la fadhiday intuu nin la fadhiyo addoona intuu amribu wuxuu ku yidhi kac u tago bar buu yidhi ma yaqaano qaabka loo idan dalbe soo bar buu ku yidhi oo maxaan dhahaa buui waxaad ku tidhahdaa buui assalaamu calaykum aadkhul saa bar buui ninkii baa maqlay intaan la gaadhinba markaasu wuxuu yihi assalaamu calaykum aadkhul udkhul baa leeyi soo gal baa lagu yidhi somaali aadaabtaasaa marka la doonaya dadka oo dhan iyo guryahoo dhan miya xataa a'immada salafka cabdullahi bn mascuud iyo keyrkii waxay leeyihiin xataa maxaarimtaada hooyadaa iyo walaashaa iyo yani habaryartaa iyo eedadaa iyo xataa waa inaad ka idan dalabto qolka ay ku jiraan iyo guriga ku jiraan sababtu waxa weeye haddee xaalad ayna rabin in lagu arko inay ku sugan yihiin baa laga yaaba ma jeceshahay hooyadaayoo dhar badelanayso qaawalin aad adugu u gasho ama walaasha ya waa inaad idan dalabto oo lagu ogaado cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu samayn jiray markuu gurigiisa ku soo dhow yaho soo galahayo buu wuxuu dhihi jiray si loo dareemo inuu soo socdo buu dhihi jiray mar xaaku tufi jiray yani mar lugtuu cagta ku dhufan jiray si xaasku u dareento inuu soo galahayo lana waa la diyaargaroobi reerka laftiisii baa laga yaabaa haddaad dalaq gurigaaga iska soo dhacdo reerkiiyo macnaha waxa weeye xaaladiisu aynan fiicnayn aad usoo gasho ilan dumarkaaga laftaada xaaskaaga lafteeda baa waxayna rabin xaalaadka qaarkood inaad ku aragto sooma ceeb maaha waxyaala iska mubaaxada laakiin inaad ku aragto ma jecla saas daraaddeed isti'daanka fi jamiic alaxwaal waa loo baahanya saas mana mar laazim buu noqonaya marna mustaxab buu noqonaya mana yaa ayuha aladiina aamanuu kadib waxaa laga soo reebay guryaa laga soo reebay waxaa laga soo reebay guryo iyaga aydaan deganayn oo alaabi idiin taal waa guryahe guryahaas culimada qaarkood waxay leeyihin waa guriga martida oo ninku marti ugu talagalay haddii gurigii martida uu yahay markii ugu horreysana lagu dejiyey mar kasta markaad gelayso inaad idan dalabto uma baahna idan waxa weeye waa guri laakiin wax sir oo hadda qarsoon maba jirtaba marti baa loogu talagalay waxaa ka mida bay leeyihiin guryaha noocaas oo kale ah dukaamada iyo maqaayadaha iyo meelaha babliga iyo xafiisyada meelaha babliga loogu talagalay waa guryo alaab baana taalla laakiin la idan dalbi maayo dukaan kasta markaad gelayso ma dhihi maysid assalaamu calaykum aadkhul ma loo baahna sooma guryaha noocaasoo kale ah ee sidoodaba loogu talagalay inay bablic noqdaan oo dadka ka dhaxeeyaan kuwa noocaasoo kale a laga wadaa hayra maskuunatin fiiha mataacun lakum kuwa iyaga iska gala waxba idan ha dalbina macnaha saasaa laga wadaa ayib yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tadkhuluu ha gelina buyuutan qurya guryaha gelina guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiina keyrkooda guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu aad ilaa aad idan dalabtaan oo wa tusallimuu aad salaantaan calaa ahlihaa guryaha dadkooda korkooda aad salaantaan dadka ehelkeeda waa dadka degan daalikum kiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waana qaadataan fain lam tajiduu haddaynaan helin fiihaa dhexdeeda guryaha dhexeeda axadan cidnaba haddaydaan ka helin falaa tadkhuluuha ha gelin ha iska gelin haddaad cidnaba ka weydo ha gelin xataa yu'dana ilaa la idmo lakum idinka laydin idmo wain qiila haddii la yidhahdo lakum idinka irjicuu noqda farjicuu noqda haddii lagu yidhahdo warniyow iska noqo albaabkii baad gargaracday assalaamu calaykum adkhul laa tadkhul baa lagu yidhi laa tadkhul ceeb ha u qaadana xumaanna ha u qaadana xumaan ha u qaada waa lagu celin karaa sooma oo dee haddii mar walbaba inaad lagu idmo ay laazim tahay idanku muxuu faa'iidaynaya soo marmar in laguu diidi kara maa iska noqdo haddii la yidhahdo iska noqdo maaha inaad gogol dhigato oo tidhahdo waa la xumeeyey a oo hebel baan gurigiisa intaan ku gargaraacay oon isdhibay oon meeshaa uga soo tegay yuu yidhi iska noqo iska noqo maxaa mushkula ku jirta laabo xaalad waxaa laga yaabaa khaasa inuu meeshu taallo aan la rabin inaad meesha soo gasho wakti kaleeto soo noqo ama ballan kala qabso laakiin waxa weye wain qiila lakum irjicu farjicu laabta bu rabbilahi subxana watacala wax mushkila ah kuma jirta ceebna maaha noqo haddii lagu yidhahdo adoo qalbi fayow dhibna aan isdareensinin aayar iska noqo ayib daal huwa isaga noqodkaa isaga ah inaad iska laabataan ayaa askaa dahirnaan badan lakum idinka idin dahirnaan badan wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun midkii ogaansho badan salafka qaarkood baa waxa laga soo guuriyaa inuu yidhi si kastaan u raadiyay aayaddaa inaan ku camalfalo waa ii suuroobi weyd oo seebay ugu suuroobi weyd wuxuu yidhi intaasoo guri baan garaacayo mid walba waxaan isleeyahay buu ihi iska noqo amaa lagu dhaca si aad isaga noqoto oo aayadda ugu camalfasho inagana agteena waxayba ka tahayba in yani lagu gawracay ama lagu dilay ama meel lagaaga dhacay oo kaleeto laysa ma ahaanin calaykum dushiina junaaxun wax dembi ah an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo inaad gashaan guryahaasoo hayra maskuunatin mid la degan yahay keyrkeed ah mid aan la deganayn ah oo lama degana yani cid degani ma jirto guryahaasoo fiihaa dhexdeeda mataacun alaabi ay tahay mataacun wax lagu raaxaystoo lagu intifaaco ay tahay lakum idinka idin sugnaata mataacdaasoo lakum idinka idin sugnaata yacni alaab iyo wax lagu raaxaystoo lagu intifaaca dhex yaalla laakiin ma degan idin waa gurigii martida iyo suuqyadii iyo dukaamadii iyo xafiisyadii iyo wakuka wallahu alla yaclamu wuxuu og yahay maa shayga tubduuna aad muujinaysaan iyo wamaa shayga tagtumuuna aad qarinaysaan intaba alla waa og yahay subxana wa tacala waqul liqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum guriga adigoon idan dalbin inaad dariishada ka fiiriso ama si kale aad u fiiriso lama ogola xadiis saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh ninku hadduu guriga idan la-aan fiiriyo oo dhagax inta lagu dhufto isha la tiro dhiiggiisu waa hadur kontonkii halaaday uu qaadan lahaa wax kasoo qaad male ishiisii isagaa istiray leeb haddii lagaga dhufto ama dhagax lagaga dhufto isagay jirtaa maxaa yeele maxaa meeshaa ku geliya adiga saas meelahaas waa meelo la doonayo inay asturlaadaan guryaha saas wey macana ayib qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum qul waxaad dhahdaa nebiow lilmu'miniina mu'miniinta ragga ah waxaad ku tidhaahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyaalkooda qaarkeed ha raabeen ha laabeen wayaxfaduu ha xifdiyeene furuujahum farjiyaalkoodan ha xifdiyeene dalika kaas la soo sheegayoo indhahana in la laabo furuujtana la xifdiyaa ayaa askaa dahirnaan badan lahum iyaga u dahirnaan badan ina allaha alle khabiirun midkii ogaansho badan weeye bimaa yasnacuuna waxay sancaynayaan mu'miniinta ragga ah waxaad ku tidhahdaa qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim weye yaguduu amar amarka jawaabtiisii weeye yani qul lilmu'miniina guduu dheh mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa laaba indhihiinna yaguduu ha laabeene saasay noqonaysa macana ayib tadad ka dambaysana waa la mid iyaduna macnaha ishii ila waxaynu nidhi cifadii iyo dhowrsoonaantii gurigiisuu ku dhowrsoonaan laaba hadda laga soo hadlay dhowrsoonaantii baa weli la sii wadahay mushkilada dhan meeshay ka timaado oo faaxishada keenta oo cifada iyo dhowrsoonaanta burburisa waa ish ishu waa sahan mushkilo oo dhan iyadaa sahan u ah albaab kastana iyadaa furta zina ma dhacdo ilaa arag baa ka horreeyey saas daraaddeed baa shareecada waxaynu soo sheegnay taxadar bay samaysaayo sabdu daraa'ic baa la dhaca sabdu daraa'ic ka hortag bay samaysaa isha laaba waxaa loo leeyahay isha laabiddeeda waxaa ku xidhan farjiga xifdintiisa saas daraaddeed baa laga dambaysiyo waxaa la yidhi wayaxfaduu furuujahum farjiga xifdintiisa jidka lagu xifdinayo waa inay isha laabto insha allaaba macnaa waxa weye ka laaba yani waxay ilaahay xaaraameeyey ka laaba oy ka mid tahay dumarka ajnabiga fiirintooda cawraadka fiirintooda ay ka mid tahay ka laaba indhaha wixii ilaahay u diiday oo ka celiyay saas wey maanaa ayib xadiis saxiixa nabigeena kaga sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo uu nebigu leeyahay xadiiskii jariir bni cabdillahi albajali nebi allow bal iiga waran buu yidhi fiirada iiga waran fiirada macnaha kadada oo anoon ku talagashanin ishu igaga dhacday nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam isrif bas araggaaga leexi buu nebi yuri sal lay waslam araggaaga leexi cali bn abi taalibna nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam caliyow isha isha ha raacinin fiirada fiiraha ka dabageynin midda horaad leedahaye midda dambe ma lihid macnaha waxa weye marka ugu horraysa ishu kaaga dhacdo dembi lagaaga qori maayo laakiin mar labaad markaad ku celiso ama aad ishii kusii taagto ood usii bogto markaasaa dembiga la qoray faina laka alula walaysa laka alaakhira buu nabi uri sal lay slam ta dambe ma lihid laakiin ta hore waad leedahay fiiradaasi la fiirinaya shayga xaaraamta nebigu zinu ku tilmaamay salawatu rabbi wasalam aleh labada indhood zinadoodu waa fiirinta buu nabi uri sal lay waslam marka indhaha laaba maxaa yeelay isha laabideedu waa jidkii farjiga lagu xifdin lahaa zinana layskaga ilaalin lahaa bulshadana cifadeeda iyo dhowrsoonaanteeda lagu ilaalin lahaa wey maanaa saas weyan saas daraadeed baa culimadu waxay yidhahdaan yani waxa weye nadratun faibtisaamatun famawcidun faliqaaun famawcidun famawcidun faliqa yani nadratun marka ugu horraysa labada xumaanta samaynaya marka ugu horraysa waxa dhex maraya waa arag inay is arkaan marka xigta waa laysu muusoonaya xoogaa waa laysu dhowlacadaynay marka xigta waa la wada hadlayaa fa kalaamun hadal baa ku xig abowi abbayaa laga bilaabaya sheeko xumo iyo qashin halkaa hadday ka bilaabato hadalka maxaa ku xiga fa mawcidun ballan baa ku xiga xaggee la isugu yimaadaa maxaa ku xiga fa liqaa'un kulan baa ku xiga iridayaa furay marka waxaasoo balaaye ah yaa sahamiyey oo furay ya ishaa furtay ishu marka waa sahankii zinada waay raa'idu zina way ishu saas daraaddeed bay shareecadu taxadarkeeda meeshay wax ka fiirinaysa fiiriya qaar baa dadka waxay u qaadanayaan inay tahay uun adadkayn ma ahe meel fog bay shareecadu wax ka fiirinaysa saas waxaan oo dhan bay balaayadan oo dhan iyadaa furta saas daraaddeed baa waxaa la leeyahay indhaha laaba innagana raggana waa lagu yidhi dumarkana waa lagu dhihi doonaa ayadda soo socota iyagana lagu dhihi doonaa macana farjigan ha xifdiyeen sidaasaa dahirnaan badan oo sidaasaa dahirnaan badani waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala dartii haddaad indhahaaga u laabtood xaaraanta uga laabto rabbi qalbigaaga wuxuu gelinayaa macaan iyo dhadhan qiimo badan iyo iimaan kuu kordha iyo shay qiimo badan buu ilahay qalbigaaga gelinaya markaba qalbigaaga waad ka dareemaysa shay haddaad ka tagto ilahay dartii uga tagto wax ka khayr badan buu ilahay kuugu bedelaya subxana wa tacala dalika azkaa lakum ina allaha khabiirun bima yasnacuun qul waxaad dhahdaa nebiyow lilmu'miniina mu'miniinta raggaa waxaad ku tidhahdaa guduu laaba yaquduu ha laabeene min absaarihim aragyaalkooda qaarkeed minta tabciidiye ka dhig min absaarihim aragyaalkooda qaarkeed ama qaar bannaan baa jirta ha qaar bannaan baa jira midda ugu horaysa oo kaleeto dambi lagaaga qori maayo marka tabciidiye ka dhig wayaxfaduu ha xifdiyeene furuujahum farjiyaalkooda ha xifdiyeene dalikum kiina ayaa dalika kaa ayaa askaa dahirnaan badan lahum iyagoo u dahirnaan badan ina allaha allana khabiirun midkii ogaansho badan wey khabiirun midkii baadin og weeye bimaa sayga yasnacuuna ay sancaynayaan yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur wey isha khaa'inadee hoos wax ka xadaysee tuugta ah alla waa ogsoyaya subxana wa tacala waxba kama qarsoona saas macna ayib waqul lilmu'minaati waqul waxaa dhahdaa nebiyow lilmu'minaati arrimaha indhaha laga laago laleeyahay ama haweenay jid socota ha noqoto ama mid guri ku jirta ha noqoto ama mid telefishinka ka muuqata ha noqoto ama mid sawiranoo jornaal ku taalla ha noqoto ya kulli waa isku mid leanna shay kasta oo kicin kara ruuxa shahwadiisa laga hadlaya naag sawiran oo sawir meesha yaallaa hadduu ruu ninka u fiirsado shahwadiisa way kicin taas telefishinka waa la mid midka jidka maraysa waa la mid farqi ma leh saas macana yani waxaan ula jeednaa dad baa waxayba la tahayba in uu yani sawiradan tadaati iyo telefishinada iyo waxaan layska daawan karo ayaga ayna mushkilo lahayn macana ayib waqul waxaad dhahdaa nebiyow lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tidhaahdaa uqdudna laaba indhaha yaqdudna ha laabeene min absaarihim aragyaalkooda ha laabeene wayaxfadna ha xifdiyeene furuujahunna farjiyaalkoodana ha xifdiyeene walaa yubdiina yayna muujinin ziinatahunna quruxyaalkooda yayna muujinin quruxdooda yayna muujinin ilaa maa dahara wixii muuqda mooyaane oo minhaa ziinada ka mid a wixii iska muuqda mooye walyadribna hag dhufteen walyadribna ha dejiyeen ama ha ku dhufteen bikhumurihinna hagoogahooda calaa juyuubihinna jeebabkooda korkooda ha ku dhufteen oo ha yeeleen ha ku dejiyeen walaa yubdiina yayna muujinin ziinatahunna quruxdooda yayna muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda qaba mooye aw aabaa'ihinna aabbayaashood mooye aw amase aabaa'i bucuulatihinna ragga iyaga qaba aabbayaashood aw amase abnaa'ihinna wiilashay dhaleen oo dumarkaasi dhaleen aw amase abnaa'i bucuulatihinna ragga iyaga qaba wiilashay dhaleen mooye aw ikhwaanihinna iyaga dumarka ah ragga ay walaalaha yihiin mooye aw amase banii ikhwaanihinna ragga ay walaalaha yihiin wiilashay dhaleen mooye aw banii akhawaatihinna gabdhaha ay walaalaha yihiin wiilashay dhaleen mooye aw nisaa'ihinna dumarkooda mooye oo dumarka mu'minaadka ah aw maa shay mooye malakat ay hanatay aymaanuhunna midigyaalkoodu ay hanteen oo addoommada ah aw ittaabiciina mooye ee kuwa raaca kuwa raacsan oo iska raacsan oo layskaga tiriyo kuwaasoo hayri ulil irbati xaajo iyo dan kuwa u saaxiibkaa kayrkood ah oo min arijaali ragga ah ragga dantiiyo xaajada dumarka kale kayrkood ah oo min arijaali haddana raggoo ragga ku tirsan aw itifli caruurtii mooye aladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan daalacanin calaa cawraati nnisaa'i dumarka cawrooyinkooda aan daalacanin walaa yadribna yaynan garaacin gabdhihii biarjulihinna lugahooda yaynan garaacin oo dhulka ku garaacin liyuclama in la ogaado daraaddeed maa shayga yukhfiina ay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda wa tuubuu towbadkeena ilallahi alla u towbadkeena jamiican dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiiw lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan mu'minaadka indhaha laaba iyagana ku dheh sidii raggaba indhaha laaba loo yidhi baa dumarkana indhaha laaba loo yidhi gabdhaha mu'minaadka oo waxay ka laabayaan wixii xaaraam oo dhan bay ka laabayaan ragga ajaanibta fiiradooda ayaa ka mid culimmadu waxay u badan yihiin ama shahwa ha ka hayso oo damaaci ha ka hayo ama yuusan ka haynin haweentu nin ajnabiya inaysan fiirin karin qaarna waxay leeyihiin ma ahe waxa uu la diidan yahay markii damaaci iyo hunguri ku jiro shahwa hayso markaasaa la diidan yahay laakiin fiirada caadiga lama diidanay qaarkood odhanayna adiga khilaafiye ha ahaato laakiin indhaha in la laabo indhaha laabaan amar baa la yidhi nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh farjiyadoodana ay xifdiyaan wayaxfadna furuujahunna dumarkaasi farjiyadooda ha xifdiyaan wax kastoo keeni kara inay zino ku dhacaan waa inay ka fogaadaan xifdulfarjiga waxaa soo gelaya in ay qaadato gabadhu tartiibaadkii shareecadu dejisay oo dhan ee lagaga hortegayay zinada lagaga hortegay indhaha laabidooda inaynan nin la khalwoonino meel gooniya aan la gelin maxram la-aan inaysan safrin yani waxa weeyaan maaragtay yani arrimahaas ka horreeya o dhan jidhkeeda inaysan u ogolaan nin ajnabiya inuu taabto waxaasoo dhan baa soo gelay maxaa yeelay kulligeed waa wasaa'il yani keenaysa in ay zinadii timaado wayaxfadna furuujahunna kadib baa waxaa la yidhi walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yayna muujinin quruxdooda yayna muujinin dumarku ilaa wixii muuqda mooye wixii muuqda mooye maxaa laga wadaa waan kusoo noqon doonaa ilaa maa dahara minha wixii muuqda mooye kadib walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna waxaa laga wadaa khumurku waa jamcu khimaar khimaarkana waxaa la yidhahdaa waa hagoogta ay gabdhuhu madaxa saaraan taasaa la yidhahdaa hagoogahooda ha yeeleenoo ha ku dejiyeen calaa juyuubihinna jeebabka korkooda juyuubta waxaa la yidhaahdaa meesha maradu ka go-an tahay ee madaxa laga geliyo marka dambena luqunta qabata meeshaasaa la yidhahdaa macnaha waxa weeyaan luqunta hayse ee maradu yani ka duleesho ee madaxa laga geliyo madaxu ka baxo kana galo ayaa la yidhaahdaa juyuubta la yidhahda waa jamcu jayb waay jeebka innaga hadda waxaan u naqaanaa midkan wax laga gashado laakiin luqada carabiga ee asalka asaas maahayn gadaal dambe waay luqa xaaditha weyd in jeeb lagu magacaabo laakiin jaybka waxaa la yidhaahdaa waa meeshaas madaxu uu kaga jiro marada taas meeshaa marka maradu ka go-an tahay ee luqunta iyo inta eriyadeeda ah ayaa hagoogtu ku degaysaayoo halkaa ha saarin wey waxay ku qarinayaan luquntii timihii laabtii dhuuntii wixii meeshan yaallay oo dhan ayay hagoogtu qarinaysa walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna saasaa laga wada waxaa lagu celiyey quruxdooda yayna muujinin ragga ay u muujin karaan quruxdooda la sheegay ko waxaa la yidhi ilaa libcuulatihinna raggooda waa ragga qaba nimankooda wey aw aabaa'ihinna waa dumarka aabbayaashood ilan gabadho aabbaheed iska asturi mayso aw aabaa'i bucuulatihinna ragga iyaga qaba aabbayaashood oo macnaha sodogeed wey waa gabadha sodogeed aw abnaa'ihinna waa wiilashay dhaleen wiilashay dhashay iska asturi mayso aw abnaa'i bucuulatihinna nimanka iyaga qaba wiilashay dhaleen oy dumar kale ka dhaleen waa macnaha waxa weye wiilasha ay u tahay aayana waa la yidhahdaa eedana waa la dhaha soo ma yacni wiilashaas iska asturi mayso ninkeedaa dhalay oo xaas kale ka dhalay aw abnaa'i bucuulatihinna aw ikhwaanihinna waxa weeyaan waa wiilasha ay walaalaha yihiin wiilasha walaalaheed ah iska asturi mayso aw banii ikhwaanihinna waa wiilasha ay dhaleen walaalaheed dhaleen oo ay u tahay eedada u tahay ayib aw banii akhawaatihinna waxa weye gabdhaha ay walaalaha yihiin wiilashay dhaleen oo ay u tahay habaryar u tahay wey aw nisaa'ihinna waxay noqonaysaa sida loo badan yahay waa dumarkooda oo dumarkoodu yaa weeye waa dumarka muslimaadka ah dumar ayna lahayn baa jiro ajnabikaa oo ah dumarka gaalada ah dumarka gaalada ah ziinadooda uma muujin karaan waana madhabka ay marayaan muxaqiqiinta tafsiirku ay marayaan oo gabadha muslimada naagta ajnabigee gaasha ah inay cawradeeda u muujiso lama ogola limaada oon loo ogoleen leanna waxaan loo ogoleen waxay u sifayn baa laleeyahy ilahay kama baqaysee rag kaley u sheegayo u tilmaami saasay u taallaa jirkeeda sidana waxaasay gelaysa oo gabadha muslimadahay wada joogaanba soo kama suroobi karto haa way ka suroobi kartaa laakiin tan ilaahay bay ka cabsan oo iimaan iyo diin baa celinaysa sooma tan gaashaa laakiin maxaa celinaya aw nisaa'ihinna marka waxaa loola jeedaa dumarka mu'minaadka ah dumarka gaalada ah waa inay iska qariyaan oo aynan cawradooda astu ayna muujinin oo khimaarkii iyo garbasaartii madaxooda iyo timahooda iyo luquntooda iyo inay arkaan lama ogola sidaa weeye tafsiirkaasi marka la maro aw maa malakat aymaanuhunna waxaa laga wadaa addoommadooda addoommada ay leeyihiin addoommada ay leeyihiin maxay tahay macnaha waxa weeye hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba naagtu addoonkeeda iska asturi mayso addoonkeeda allahuma inuu mukaatab noqdo dee markaa xornimo uu usii socdo mooye markaa way iska qarin naagahooda addoommada ana xataa hadday gaala yihiin iska qarin maayaan ragga addoommaday naagtu leedahay iyadu ay sayidada u tahayna ayadana iska qarin mayso aw maa malakat aymaanuhunna saasaa laga wada aw ittaabiciina hayri ulilirbati min alrijaal waxaa laga wadaa kuwa ragga ku tirsan raggay ku tirsana lagu tiriya ragna maaha waxaa la yidhi waa raacsanayaal wax dan oy dumarka kale yihiinna ma jirto xaajad dumarku ma jirto waana raggay ka tirsan yihiin raggay ka mid yihiin raacsanayaal baa lagu magacaabay laakiin ma qabaan shahwadii iyo dareenkii iyo damaacigii dumarka ma qabaan hayri ulilirbati min alrijaal kuwe way kuwaas waxaa soo gelaya kuwa mukhanatiinta la yidhahda mukhanatiin mukhanatiinta waa qaabka qaabka dumarkaa loo abuuraa shahwana male dumarna ma aha wixii ragga yani xubinkii raggu waa ku yaalla xubinkii raggu waa ku yaalla laakiin male dareen male dumarkaasuu iskala fadhiistaayo iskala sheekaystaayo dabeecadoodoo kaleu leeyahayoo sidoodoo kale u jiljilcsan yahayoo waa nin adugu waxa weeye dumar xigeena wa kaa noocaasoo kaleeta waa soo gelaya mukhanat baa la yidhahda waxaa soo gelaya midka la yidhaahdo yani nacska dad yani waxa weye muqafaliin ahoo maskaxdooduba xidhan tahayoo doqonnimo xad dhaafsan ah oo waxba kala garanay rag iyo dumar ma kala yaqaano dumar shahwadoodu ma hayso yani waxa weye midii quruxsan iyo mid foolxun ma kala garanayo wax alla wuxuu ka garanay ma jiro qaar noocaasoo kale abaa soo geliy aw ittaabiciina hayri ululirbati min alrijaal rag noocaasoo kaleo rag ahaana raggana lagu tiriyo iskana raacsan laakiin xaajo dumar iyo dantooda ayna ku jirin baiyaa soo gelaya mana saas way maanaa ayb waxaa soo gelaya sidoo kale ninka odayga ah ee cantatabay waxaa soo gelaya kuwa waalwaalan oo waxba kala garanay oo naag iyo shahwadeedii iyo dumarba uusan ku jirin kulligood halkaasay soo wada gelayaan macnaha waxaa lagu daray aw itifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati nnisaa waa carruurta yaryarkaa een weli gaadhin heer ay kala gartaan cawraadka dumarka waa ilmo yar ma kala yaqaano tii quruxsan tii foolxun yacni waxa weye codkooda jajaban jirhkood yani say isu jajabinayaan yani qurux iyo foolxumo iyo cawro iyo waxba ma kala garanay waa ilmo yar carruurtaa yaryarkaa iyagana iska qarin maayaan ziinadoodana waa u muujin karaan laakiin ilmaba ha ahaado yuusan qaan gaadhine mar hadduu dumarka cawradooda daalacday oo uu kala garan karo midda foosha xun iyo midda quruxsan markaasi waa in la iska asturo wey walow yuusan qaan gaadhinba maxaa yeele waa nin wax garanaya sooma markaas saddexiyo toban jir iyo afartan jir maanta magaalooyinka joogaay afartan jir baadiye joogay buu la mid yahay sooma marka ha ku talageli waagii hore ma ah marka carruurta yaryarka ah ee ay iyagoo aad u yaryar bay marka qaarkood fahmi karaan da' kuma xidhna ayagoo aad u yaryar oo laga yaabo siddeed jir iyo toddoba jir inuu yahay buu haddana wuxuu fahmi karaa wax kasta fahmi karaa sooma marna isagoo afar iyo toban jir saddex iyo toban jiraa laga yaabaa inaysan waxba u baxsanayn marka tani da' kuma xidhnee waxaa la yidhi lam yadharuu calaa cawraati nnisaa dumarka cawradooda inaysan daalacanin oyna garanaynin baa shardi ah intaa unbaa macnaha iyaga lagu xidhay macnaha ayib kadibaa waxaa rabbi subxana wa tacala yidhi walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna dumarka lugtayayna dhulka ku dhufanin si loo ogaado waxa ay qarinayaan dumarka ziinadooda iyo waxyaalahay isku qurxin jireen ayaa waxaa ka mid ahaa lugahay ku xidhan jireen dahab iyo fido lugahana hoose dumarkeenu hadda lagu xidhan umalay lakin carabtay ku xidhaan xoolahooda macnaha wax way gaadhsiiyey laakiin dumarkeenu inta badan hadda ma isticmaalaan yacni waxa way cududaa laga qaadan jiray jinjimeeg laga dhigan jiro macnaha waxa weye katiinad baa laga dhigan jiray dhagahay ku xidhan jireen cududay ka qaadan jireen dhexday ka xidhan jireen ilaa lugahay xataa dahab ku xidhi jireen dumarka marka waxa weeye waxay samayn jireen markii maalan ay asturan tahay oo jid ka socoto ragga say usoo jeediso bay cagta dhulka ku dhufanaysa jug jug markay dhulka ku siiso dahabkii lugta ka laalaaday baa wuxuu odhanaya shalaq shalaq shalaq shalaq shalaq shalaq waa shanqaraya liyuclama maa yukfiina min ziinatihina haddana dadka shanqadhaa maqlaya ee ragga dhegadhegeeyaay waxay kala garanayaan gabadha waxa ka shanqaraya inuu dahab yahay inuu fiday marka waa la kala shanqadhiisii bay kala garan maxay u jeedaayo dantay ka leedahay maxay dantay ka leedahay inay ragga soo jeediso way soo jeedsaday inay tiraado waxaa la mid ah midda intay iscadriso is-udgiso iyadoo udgaysa banaanka u baxayso oo jidadka maraysa si raggu sanka ula soo raacaan isoo raacay wey macnaha sooma saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam haweenaydii intay iscadriso is-udgiso baxdaay waa zaaniyad buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu aleyh liannaha daaciyatun ila zina zinay dadka ugu yeedhaysaa ugu baadaysa rag marka waxaa la doonayaa waxyaabaha waa xeelado qarsoon xeelado hoose waay oo ilaahay uu og yahayo ayagu qariyay islahaayeen laakiin rabbi baa wax laga qarin karin walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihin lugtan iska socotee dhulka ku socota waxay ugu dhufanaysaa in la ogaado waxa meesha ku qarsoon saanayayna yeelinoo xeelado hoose oo ziinadooda ku muujinahayaan ayayna samaynin saasaa laga wadaa macnaha ayib rabbi subxana wa tacala aayaddan wuxuu ku khatimay tawbadkeena oo mu'miniintii ay soo noqdo ilaahay u soo noqda si aad u liibaantaan saas way macnaha ayib waxaynu marka wax yar ku noqonaynaa walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ilaa maa dahara minha quruxdooda yayna muujinin wixii muuqda mooye maa daharadaa maxaa laga wadaa khilaaf baa mufasiriintii salafka iyo khalafka intaba udhexeeya maa daharadaa maxaa laga wadaa yacni maa daharadu ziino muuqato wey ziino muuqato oo tii la diiday aan ahayn oo iyada la ogolaaday maxay tahay cabdullahi mascuud wuxuu leeyahay ziinadaasi waa dharka kore gabadhu markay dharka qabto iyadoo dhar qabto asturan oo meella aan laga arkin ayaa haddana la garanayaa quruxdeeda la garan karaa marada korkeeda laga garan karaa qurux waxaa jirta sideedaba aan isqarinin sida maalan haweenta qoodhnimadeedao kaleeto dherarka dherarka miyuu isqarin karaa boqol mar hadday xidhato hawaa qurux hilib inay leedahay iyo inay caato tahay iyadoo maradii qabtaa la garan karaa sooma wixii marada korkeeda laga garto ayaa laga wadaa ilaa maa dahara cabdillahi mascuud saasu leeyahy laakiin caaisha radi allahu canha cabdullahi bni cabbaas anas saxaabo dhowr ah ayaa waxay ku fasirayaan ilaa maa dahara minha waxaa laga wadaa wejiga iyo labada kaf gacanta qaybteeda horaa la yidhahda manaa waxa way ka sokaysa intaa hore iyo wejiga ayay ku fasireen saxaabada qaar ka mid a sidaana ayay u badan yihiin saxaabadu culimada qur-aanka fasirtay iyo fuqahaduna intooda badan saasay mareenoo ilaa maa dahara minha waxaa lagu fasiray wejiga iyo labada kaf oo macnaheedu ay tahay iyagu way muujin kartaayoo cawro maaha masaladaasina waa masale khilaafiya oo lagu muransan yahay wejiga haweenta iyo labadeeda kaf ma cawra mise cawro maaha ilaa khilaafkeedu hadda ma bilaabanina waa horreeyey axaadiista marka loo noqdo iyo dhaqankii salafka ridwaanullahi calayhim waxaad arkaysaa dumarka qaarkood waa weji qaawanaan jireen qaarkoodna waa weji waa asturi jireen waxaan soo marnay xadiisatul ifki markaan kasoo warramayna caaisha inay tidhi anoo hurda oo wejigaygu bannaan yahay ayuu ii yimid sooma markaasaan isdaday dumarku waa weji dadnaan jireen oo nusuus fara badan iyo axaadiis badan baa kutustay inay wejiga dadi jireen waxaa kaloo soo aroortay xawaadiis aan yarayn oo aad u tiro badan oo waktigii nebiga iyo kadib bale saxaabadii ilaa taabiciintii oo gabdhay weji bannaanoo wejigoodii la tilmaamayo lasoo gurinay masalada khulaasadeedu marka waxa weye markii la soo ururiyo nusuustaana la cuskadaay waxa weeyaan wejiga dumarka iyo kafkoodu waa laysku khilaafsan yahay ma cawra mise cawra ma aha laakiin layslama diidana inay fiican tahay qarintiisu qarintiisu inay fiican tahay oo fadli badan tahay oo bannayntiisa ka fadli badan tahay taa iyada meel baa laysla dhigay waxa laga murmayaay ma bannaan tahay muujintu oo gabadhii hadday muujiso dembi ka soo gaadhi maayo miya mise inay qariso waa laazimo hadday bannaysaayi dembi bay ku dhacaysaa intaa way wax laga dooday masaladu marka waxa weeyaan culimmada mucaasiriintana aad bay ugu doodsan yihiin sida aniga kollay ila xoog badani waxay tahay inaysan cawro ahayn qarintuusan fiicanta saas mana inaysan cawro ahayn laakiin qarintu ay fiican tahay ra'yigaasa ila xoog badan wabilahi tawfiiq ayib waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina niqaashintaa ka fara badan bay masaladu ixtimaashaa laakiin de yani waxa weeye maqaamkuna inugu sii maayo waqtiguna inugu sii maayo asheekh maxamed amiin shanqiiti caleyh raxmat ullahi isagu wuxuu marayaa oo uu aadayaa ziinadan wuxuu leeyahay sideedaba qur-aanka marka dib loogu noqdo ziina kelimada la yidhaahdo shayga lagu qurxinayo oo jidhkoo kale loomaba isticmaalaba ee shay jidhka ka baxsan oo siyaado ah sida dahabka iyo waxyaala noocaasoo kale ziinada loo isticmaala haddii taa la yidhaahdo lafteeda oo aan jidhka lagu fasirin ziinadii ay dumarku qaadanayeen baa laba noqonaysa ziino meesha ay ku taallaay la muujin karo iyo ziino meesha ay saaran tahay aan la muujin karin ziinada masalan indhaha saaran sida indhakuushoo kale midda gacmaha qaybtooda hore saaran sida masalan cilaankoo kale meelaha ay saaran yihiin ma la muujin karaa mise lama muujin karo masaladii horey u noqonaysa laakiin ziino waxaa jirta iyada marna aan la ogolay in la muujiyo masalan yacni waxa weeyaan dahabkii katiinadii oo kaleeto dahabkii cududa ku xidhnaa midkii dhudhunka ku xidhnaa midkii masalan waxa weyaan maratay dhgadhagaha dhagaha ku xidhnaa ila akhiri kuwa iyaga noocaasoo kale ah ayaga waxa weeye qaybaha la qarinaya ku jiraan adiga warka soo ururiye mas'alada waxaad uun tidhaahdaa ilaa maa dahara minha wejigiiyo labada kaf iskaga fis waqul waxaad dhahdaa nebiyow lilmuminiin muminaati mu'minaatka waxaad ku tidhahdaa yaqdudna ha laabeene yacni laaba kudha indhahooda yaqdudna ha laabeene min absaarihinna aragyaalkooda ha laabeene wayaxfadna ha xifdiyeene furuujahunna farjiyaalkooda ha xifdiyeen walaa yubdiina yayna muujinin ziinatahunna quruxyaalkooda yayna muujinin ilaa maa dahara wixii muuqda mooye oo minhaa ziinada ka mid muuqda oo sharcigu ogolaaday muujintiisa ama muuqdo oo inuu muuqdaba dantu ka liftay oo tii cabdullahi bn mascuud ku fasir ama muuqdo oo daruuro u muuqday oo gabadhii markay shaqaynayso hawl ku jirto oo masalan waxa weye muuji ismayna dhihina lakin waa yani waxa weeyaan maaratay bixukmi alcamal bay ku muuqatay ilaa maa dahara minha walyadribna ha dhufteen oo ha dejiyeen bikhumurihinna hagoogayaashooda calaa jiyuubihinna jeebabka korkooda ha ku dejiyeen yacni luqunta ha ku dejiyeenoo hagoogtii halkaa ha saareen jaahiliyadii carabta waxay ahayd dumarku markay marada ay yani waxa weeyaan intay timaha tidcaan bay waxay samayn jireen sida masar oo kale intay magaxa saartaan bay hagoogta gadaal marin jireen halkaa sida matala cumaamada haddan uqaadan o kale gadaal bay iska marin jireen marka waxay banaynayeen halkan shafkaa iyo dhuunta iyo yani waxa weeye luqunta iyo intaa waa la banaynaya jahiliyada carabta intaa maxaa loogu talagalay marka intaa raggaa loogu talagalay ha banaanaato naagihii soomaalidu soo saas maaha ya maxaynu jaahiliyadii kaga gedisanah hakan bal waynu la dheernahay waxay qaadanaysaa gacmogaab halkaas wuxuu ku dhagan yahay yani waxa weye maaratay cududu meesha ku dhammaato gaabka agtiisu ku dhagan yahay gacanteedii o dhan banaan ku yaalla lugaheeda waxaaba laga yaabaa goonna inay qaadato ilaa dhudhumadiiy iska bannaan yihiin jidhka intiisa kale waxaaba laga yaabaa diric khafiifay iska qabtaayo wax u qarsoon maba jiraba xataa meeshii ugu dambaysay baa ishu ku dhacaysa walciyaadu billah sidaasaan rag ku fiirsanahayaanoo laleeyahay islaam baynu nahay mia fi lmia ha muslimiin baynu nahay maxaa inaga maqan war maxaa inaga maqnaan waaya cawradeennii baa banaanka taalle maxaa galoo inaga maqnay waxaynu hayna maxay tahay jaahiliye waay dhaqanka noocaas oo kalea dhaqan qur-aanku sheegay maaha aniga waxaan qariibsanayaa dadweynaha caamada lama yaabani laakiin waxaan aad ula yaabanahay mar kasta culimada sidaa bulshada ku fiirsanaysa saas kutubtay akrinayeenna ay sidan ka gadisnayd bulshadiina sidaa ay tahay dumarkoodii xataa saa ay ahaayeen walciyaadu billah haddana maca daalika aan danka lahayn oo xasaasiya ku jirin oo sheegid iyo midna aan lahayn waxani marka waa wax jaahiliya rabbi subxaanau wa tacaala waa diido o wuxuu ihi walyadribna bikhumurihinna calaa jiyuubihinna meelahan ha ku sii daayeen intaa markii la qaato oo gabadho ay qaadato googarad ay qaadato oy cambuur qaadato oy hagoogtaa qaadato garbasaarta innaga ka dhigan hagoogtaa ay qaadato markaa kadib baa haddana waxaa sii laaban maro kale oo suuratulaxzaab inoogu imaan doonto ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihinna u sheeg baa nebigu sal lay slm mu'minaadka iyo gabdhahaaga iyo xaasaskaaga waxaad ku tidhaahdaa maradaa weyn ha isku sii daayeen jalaabiibtu waa marada ka koraysa maryahaas guriga lagu joogo mara kaloo ka koraysa wa jilbaab baa la yidhahda waxay ka soo bilaabataa madaxa ilaa minjahay tagtaa dharkoo dhanna way ka koraysaa jilbaab baa la yidhahda taa way midda suuratulaxsaab ay ka hadlayso taasaa sii laabata maradaasi waa marada laga dejiyey oo laga laga saamaxay oo laga daayey dumarku markay da-oobaan oo duq noqdaan wlqawaacidu min annisa'i allatii laa yarjuuna nikaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna gayra mutabarrijaatin bizina marada ay dejinayaani waa tee haddaad tidhaahdaan cambuur keliyay qabtay oy cambuurkii dhigto soo mutabarija biziina ma ah way asturan tahay laakiin mara aan asturkii ahayn bay dhigtay oo laga dhigay maxay tahay waa maradii ka wada koraysay oo jilbaabka ahayd haweentii duqowday oon guurka rabin ayaa iyada laga dhigay oo la yidhi adiga garbasaar baalkaas macnaha haboogtaas iyo cambuurka iyo garba iyo iyo baalkii ahaa macnaha waxa weeyaan googoradii adigu ku kuhaftoon baa layidhi laakiin dumarka intii kale lagama dhigin haddaad tidhaahdaan meehe cambuur iyo keliyeeta garbasaar iyo googoradii way ku filan tahay waalqawaacidu min annisaa'i meel u heli maysaa waa inaad tidhaahdaan uun haweentii duqowday hadde hagoogtii ha dhigto haye ama waa inaad tidhaahdaan cambuurkii ha dhigto meel kalood aadaysaan ma jirto taanina waa qaawani wey macna soo marata marka labiska hadda gabdhaha soomaalida ay u labistaan oo wadaadada ah taqriiban qur-aanku labisku tilmaamaya labiska wey saas markay labiskoodii caadiga guriga ku joogeen qaateen markaa kadib baa jilbaabku dib ka imaanaya macnaha saas ayib waa midda macnaha waxa weeyaan laynugula dagaalsanya laynoo diidan yahay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina yayna muujinin dumarkii ziinatahunna quruxdooda yayna muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda inay u muujiyaan mooye de isagaaba loogu talagalay intan oo dhan waxa loo dagaalamahayaba soo isaga ma ah isagaaba waxaan oo dhan loo asturhayaa marka isaga in loo muujiya waa la rabaa aw aabaa'ihinna aabbayaashooda mooyaane isaga wixii ka soo hadhay laftooda cawro aan loo ogolayn baa jira sooma aabbaha iyo wiilkeeda iyo waxaan kaloo dhan qaybo waxaa jira jidhkeeda ka mid oo ayna arki karin oo ninku khaas u aho ninka u xidhan saas way macnaha saas marka cawradan ay muujinaysee dambe way kala gedisan tahay oo waa la kala qaadaya iyada lafteeda macnaha aw aabaa'ihinna aabbayaashood mooye aw aabaa'i bucuulatihinna raggooda aabbayaashooda mooye oo ragga sodowaa sodonkeed wey aw abnaa'ihinna wiilasha ay dhaleen mooye aw abnaa'i bucuulatihinna ragga iyaga qaba wiilashay dhaleen oo dumar kale ka dhaleen aw ikhwaanihinna iyaga walaalahood mooye ikhwaanihinna waa dumarkii baa laga hadlaya aw ikhwaanihinna dumarkii ragga ay walaalaha yihiinay wada dhasheen mooye aw banii ikhwaanihinna raggaa ay walaalaha yihiin wiilashay dhaleen mooye oo eedada ay u tahay macnaha aw banii akhawaatihinna gabdhaha ay walaalaha yihiin wiilashay dhaleen mooye oo ay markaa habaryar u tahay aw nisaa'ihinna dumarkooda mooye oo dumarkii mu'minaadka ahaa ah kuwii gaalada ahabaa baxaya saas way macanaha masalada waa masale maalmahan aan aada ugu yani waxa way ugu khaldannahayo yani khaasatan bulshooyinka gaalada marka lagu dhex nool yahay oo ay guryihiina ka adeegayaan oo shaqaale ka yihiin mushkilo badan baa ka haysata dumarka saas way macanaha saas daraaddeed gabdhaha muslimaadka waxaa habboon marka ay dumarkaa la tacaamulayaan inay hagoogtooda iyo cambuurkooda iyo labiskoodii guriga ay qabaanoo jidhkooda aynan arag si ayna u sifaynin macnaha oo ayna gaalada ugu sifaynin iyo munaafiqiinta macnaha aw nisaa'ihinna aw maa shay mooyaane malakad ay hanatay aymaanuhunna midigyaalkoodu ay hanteen aw ittaabiciina kuwa raacsan mooye raacsanayaasha kuwaasoo hayri ulil irbati xaajada iyo danta dumarka irbadu waa xaajada xaajada iyo danta dumarka kuwa u saaxiiba kayrkood ah ama waxaad dhihi xaajada dumarka iyo danta dumarka kuwa u saaxiiba aan ahayn taabiciintaasoo aan ahayn danta dumarka laga leeyahay iyo damaaciga dumarka kuwa aan lahayn ah oo iyaga ayna ku jirin oo min arijaali rag ah min arijaali ragga ka mid oo raggay ka mid yihiin oo rag waa yihiin oo xubinkii waa ku yaalla laakiin damaaci iyo hunguri dumar kuma jiro waa kuwaynu sheegnay wey aw idifli carruurtii mooye alladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacanin calaa cawraati nnisaa'i dumarka cawrooyinkooda aan daalacanin oo dumarka cawrooyinkoodii ma garanayaan oo weli maynan gaadhin heer ay kala soocaan oo kala gartaan walaa yadribna yaynan dhufanin dumarkii biarjulihinna lugahooda yaynan dhufanin oo dhulka ku dhufanin liyuclama in la ogaado daraaddeed oo raggu ogaadaan maa yukhfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ah dahabka lugta ugu xidhan in la ogaado daraaddeed iyadoo qasad kaa wadata iyaynan lugta dhulka ku dhufanin xeeladaa hoose ha joojiya watuubuu noqda oo toobad keena ilallahi xagga alla u toobad keena jamiican xaadaal idishiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiyo lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan caaisha radiallahu canha waxay leedahay yacni ilaahay ha u naxariista bay leedahay dumarkii ree ansaareed markay aayaddani soo degtay oo raggoodu intay sii qaadeen guryaha ugu geeyeen oo lagu dul akhriyey maalintii magaalada uma soo bixin haweeney aan labiskeedii asturkeedii qabin bal ilahi baa idinku dhaari u fiirsada bulshadaas waa bulsho jaahili ahayd iska qaaqaawaneed siday dumarkeennu u qaawanaan jireen aayaddaasi markay soo degto habeenkii guryaha la geeyey subaxdii haweeney aan asturnayn ma soo bixin innagana waxa weye soddon sano iyo afartan sano ayaa dumarkeenna lagu dul akrinaya is astura oon laylagu kari laay soo kaafiya kala dheeri ma kuwaa malaha waxa weye isku meel tegi mayn kuwaas inaga tage saas wey macnaha ruuxa waxaa la doonayaa inuu u dhagan nugul yahay ilahay amarkiisa subxana wa tacala rasuulkeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarka ayaga oo qaawan socda oo jidka maraya oo gurigooda ka baxayahay maalinta qiyaamada inaynay ilaahay jannadiisa gelaynin subxana wa tacala bal inay galaan iskaba dhaafa xataa udgoonkeeda ma helayaan udaygeeda xaggee laga helaa shan boqol oo sano markaad u jirta udaygeediiyo carabteeda kusoo gaadhay intaa xataa jannada u jirsan maaya aaway naagihiini marka carruurteenni aw dumarkeenni gabdhaheenni aw macdaa baynu ku wadnaa waxaad mas-uul ka tahay inaad bedeshaa la doonaya dumarkan kadaata iyagoo qaawan banaanada yaacaya rag baa mas-uulka ah laakiin waxa weye mas-uuliyaddii baynu dayacnay ayagiina waynu isku sii daynay ninka saa yeelayow mas-uuliyaddaa iyo xilkaasi ka fakan mayside adigana dee yuusnimaa meesha kuu taalla ilmahaaga iyo carruurtaada iyo dumarkaaga iyo wax ka qabo oo astur oo ha u ogolaan iyagoo qaawan inay banaanka u baxaan saasa la doonaya macna waankixu layaama minkum wsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yughnihim allahu min fadlih xijaabku qiimaha uu leeyahy walaalayaal waa midda maanta lala dagaalamayo somaydan arag yacni dowlado dhan dowladihii reer galbeedka ee xamaaraadka qadiimkaa lahaa ayaa maanta waxay dagaal ka dhigteen oo shaqo ka dhigteen inay xijaabka la dagaalamaan faransiisow jarmanow yurub oo dhan baa hadda saf ku jirta oo saf maxay ugu jirtaa khimaarkaa yarkaa xataa xijaabka gabdhaha yurub ay qaataan gabdhaha soomaalida mooye xijaab weyn xataa maad moodaysaan ma xijaab weyn ba idinla tahay waa keliyata waxa weye hagoogta ay madaxa saaranayaan wey intaasaan la ogolen oo ay gaala ka dagaalamaysa kuwii gaala raacyada ahaana waa ku daydeen soo maartaan gaala raacyadiina ayaguna nuskay ka soo qaateen maxaa maradan idinka galay madaxweynaha faransiiska maalintiiwd waa dhegaysanaya markii ay go-aanka gaadheen wuxuu ka soo qaaday calmaaniyadii oo ka guulaysatay buu yii guulaysatay buu ka soo qaaday ilaahay baan idinku dhaariye gabadh maro laga furay yaa waxaa laga dhigayaa guulaysi ayaga guul way u tahay lianna qaacidadoodu waxay ku salaysan tahay gabdhaha muslimaadku markay intay xijaabka dhigaan ay isqaawiyaan guul uga dambaysa ma jirto maalinkaa inay kaa adag yihiinna meel bay u taallaa inaadan dad ahaynna meel bay u taallaa bulsho ishaysata inaadan ahaynna waa lagu hubaa nin kastana inuu kaa adkaan karo waa la ogyahay laakiin maalinkaad asturan tahay oo qoysaskaagu dhisan yihiin oo gabdhahaagu dhowrsoon yihiin ood cafiif tahay maalinkaasi waxa weye reer galbeedna ku damaaciib maayo gaalana hun guri kaa geli maayo saas bannaankay kaa maraya taasay marka og yihiinoo sirta ka dambaysaayo xijaabkani ramsi wuxuu yahay iyo astaan u yahay diin buu astaan u yahay saas gabdhaha saasa marka xijaabka looga dhigay waxaa la rabaa inay isqaawiyaan banaanka maraan filimada galaan shaneemooyinka galaan ay khamaaraadka galaan oo khamrada cabaan yani yani ay ay jirkooda gataan waxa la doonaya taa iyada gaala taasay ilana rabtaan inta gaalo raacsana taasay doonaya ilaahayna sibuu ilala rabaa subxana wa tacaala ta ilahay aynu qaadano marka ta ilaahay aynu qaadanoon u dagaalano oo ka shaqayno leanna mabda' ninkii iska lahaa iska aamusan yaho nuuba uusan lahayn ilahay baan idinku dhaariya xaggee buu gaadhaya ya kulligii waxaad rabtaan inaad saad u aamusantihiin oo shib u nahay oo dhibina soo gaadhay inay diintu halkaa gaadho oo dawlad islaam dhalato saasaad wada doonaysaan sooma waama noqonaysaa waaye ha gurigaaga intaad fadhiisato waxaad tidhahdaa ilmaan doonaya wiil inuu i dhashaan raba hana guursanin ma soconaysa ha guursanin inuu wiil waa lagu siina iska fadhi oo xoola waa lagu siinoo risqigu isagaa meeshiisa kuweynu gurigaaga fadhiiso ma soconayso diin aan loo hiilinin oo wax loo qabanin oon loo doodin oo xoolo lagu bixinin oo ruuxu u shaqaynin oon loo xidhin oon loo dilin oo meel gaari mayso saas ma ilaahay diintiisa waa u hiilinayaa shaki male laakiin innagaa la doonayaa inaynu magac iyo sharaf ku qaadano walaalayaal marka diinta fidinteeda yaan la fududaysanin qaadashadeedana yaan la fududaysanin ugu yaaraan ninka inoogu liita ha noqdo ninka inoogu liita ha noqdo ninka gurigiisa ka adkaaday ninkii intaa in ka badan ku dari karana ha ku daro saasaa la doonaya macnaha wa ankixuu guuriya buu rabbi subxana wa tacaala ankixuu u guuriya alayaama kuwa aan hoyga lahayn oo minkum idinka idinka mid wasaalixiina iyo kuwa susuuban oo min cibaadikum addoommadiina ka mida u guuriya addoommadiina ragga ah wa imaa'ikum iyo addoommadiina dumarka ah ka mid in yakunuu hadday ahaadeen fuqaraaa kuwa fuqaraa hadday yihiin yuqnihim allahu allaa deeqaya min fadlihi fadligiisa xaggiisa ka deeqayay wallahu allana waasicun midkii waasaca weeye caliimun oo cilmi badan walyastacfif ha dhowrsadeen alladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan guur aan helaynin ha dhowrsadeen xataa yugniyahum ilaa uu deeqaya allahu alla min fadlihi fadligiisa ilaa alla ka deeqaya waaladiina kuwa yabtaquuna raadinaya alkitaaba qoraalka raadinaya oo mimaa cid ka mid a malakad ay hanagtay aymaanukum midigyaalkiinu kuwa gacmihiinu hanteen ka mid a fakaatibuuhum la qoraaltama kuwa la heshiiya in calimtum haddaad ogtihiin fiihim dhexdooda khayran khayr haddaad ku ogtihiin wa aatuuhum siiya min maali illahi ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalkaasoo aataakum alla uu idin siiyey walaa tukrihuu ha qasbina fatayaatikum gabdhihiinna hablihiinna addoommada ha qasbina cala albiqaa'i zinada korkeeda ha ku qasbina in aradna hadday doonaan taxasunan ilaa shani litabtaquu dooni daraaddeed litabtaquu raadin aad raadinaysaan daraaddeed carada alxayaati addunyaa noloshan adduunyada dheefteeda aad raadinaysaan daraaddeed waman yukrihunna dumarkaa ciddii qasba oo zino ku qasba fa ina allaha alla min bacdi ikraahihinna qasbidooda kadib hafuurun midkii u dhaafay wey raximan oo u naxariisanay waankixu layaama minkum wasaalixiina dumar ayaamada waa jamcu ayim ayimkana waxaa la yidhahdaa waa ninka aan xaaska lahayn iyo haweenta aan ninka lahayn ama horay intay u lahaan jireen ha kala tageen ama weligood bayayna yeelan ruux kasta oo ama rag ama dumar oo hoyla-aana hoyla-aan waxaa la yidhahdaa manaha xaas male haweenaydiina nin male kuwaa u guuriya bu rabbi subxana wa tacala yaa lala hadlayaa bulshadii muslimkaaha ha fiirsanina ilan cifadii iyo dhowrsoonaantii baa la doonaya sooma dadkan baahan ee idin dhex jooga isu baahan isu guurguuriya saasa laga wada maanaa guuriya oo hadday kharash u baahan yihiinna ku bixiya haddii kaleeto kale maqan yihiinna isu yani isku aadiya isu guuriya bu rabbi ilahi subxana wa tacala waa kuwee waa kuwa aan yani lahayn aan lahayn aan qabin oo ka mida idinka idinka mida waxaa kalood u guurisaan kuwa fiicfiican ee saalixiinta oo addoommadiina ah iyo dumarka cibaadikum waa ragga addoommada wa imaa'ikumna waa addoommada waa dumarka addoommadaa dumarka addoommadaa iyo ragga addoommadaa ayaga laftoodu addoommaba ha ahaadeene laakiin ayaga laftooda guur waa u baahan yihin iyagana u guuriya saas macana laakiin waxaan soo marnay suuratu nisa aan kusoo marnay marka loo guurinayo addoonta nin loo guurinayo xor ah waa inuu ninkaasi guur kala waayey waxaan soo marnay waa inuu ninkaasi oo guur kala waayey taa unbay ku dhici kartaa iyagana u guuriya baa addoommada maxaa laga wadaa addoommada waa kuwii dagaalada lagu soo qabsaday addoommada dad badani say u fahmayaan maaha dad badani macno kale addoommada ka fahmayaan addoomma hadda inooma joogaan innaga bal adduunkaba inaysan ka jirin baan umalina addoomma hadda addoommada waxaa laga wadaa dadkii dagaalada lagu soo qabsaday kadibna la yeeshay shareecadu in la xoreeyay ku dadaashay sidaan dib kaga hadli doono insha allahu tacala marka kuwaasaa addoommada laga wadaa laakiin dad gooni ah oo midab gooni ah leh ama qaab gooniya u abuuran oo addoommo la yidhahdo ma jiraan soomaalidu waxaa laga yaaba inay yidhahdaan dadka madowbaaba addoomma ah addoon bay hadda ku dhahan sooma waa khaldan tahay waa khaldan tahay adigu addoon baa da isagoo hadduu addoon yahay waxba lama dheerin ilaahay cabsidiisa iyo taqwadiisa maad ku kala gedisnaan kartaa marka addoommadana u guuriyo marka laydin leeyahay axkaamta addoommada laga hadlayo dadkan ha ku dureerinina aad addoommada u taqaanaan addoon in la yidhahdana waa khaldan yahay mana aha addoommadii shareecadu ka hadasha kuwaana u guuriya rabbilahi subxana wa tacala waa qayb bulshada ka mid oo iyaga laftoodu baahano guur u baahan rabbi wuxuu ihi subxana wa tacaala in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlihi hadday fuqara yihiinoo xoolo ay ku guursadaan aynan haynin ilaahay baa fadligiisa ka deeqaya rabbina subxaana wa tacaala waa midka waaseca caliimka macnaheeda iyayna ha ka baqina wey xoolo ma haystaane maxay isku biilayaan hadhihina maxaadi kaa gala ilahay baa biilahaya isu gey adiga isu guri ha isku danguteen laakiin gadaal dambe maxay biilan doonaan ilahay baa siin doona rasuulkeena wuxu uhi sal lay waslam halaaatun xaqun cala allahi cawnuhum buu nabig sal lay slam saddex ilaahay baa xaq iskaga dhigay inuu u kaalmaynayo saddexdan waxaa ka mid ah annaakix alladii yuriidu alcafaaf nin guursanaya ujeeddaduu leeyahayna aad ay tahay zina aad iska ilaalisa niyadaa iyo qasadkaa ku guursanaya inuu u kaalmeeyo ilahay baa xaq iskaga dhigay ka labaadna waa mukaatibka doonaya inuu xoroobo oo iska gudo xoolihii lagu lahaa ka saddexaadna waa ninka khaazigee duulaanka ilahay jidkiisa ku maqan saddexdaa ilahay baa xaq iskaga dhigay subxaana wa tacala inuu u kaalmaynayo marka waa fuqare ee maxay biilanayaan haddii maanta laysu geeyo ka bax isu guuriya rabbi subxana wa tacala ilahay baa deeqi doona fadligiisa ka deeqi doone saas wey rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad garanaysaano waa kii u guuriyey ninkii wax kaleba soo waayay nabi allow gabadhan ii guuri bui maxaan haysaa baa layidhi waxba ma hayo war waxuun soo raadi baa layidhi waxuun soo raadi waa tegay oo kaatun dahaba xataa keen baa layidhi waa soo waayay waxaan dhihi lahaa kaatun bira kaatun bira xataa waa soo waayay waa soo noqda waxba ma hayo markaasuu nabigu wuxu yidhi sal lay sl dee gabadha maxaa lagu guurinaya haddaan waxba hayn nebiga wuxuu yidhi qaydkaasaan qabaa qayd hal mara uu hoos ku qabo qaydkaasaan qabaa qaydkaasaana loo kala jeexa buui wuxuu yidhi war jeexdin ma aqbalo haddii aad adugu xidhatana gabadhii waa ka qaawanta hadday iyadu xidhatana adigii baa ka qaawan idinma qaybsamo markaasuu iska fadhiistay nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam qur-aanka maxaad ka xifdisanta aayad heb suurad heble iyo suurad heble iyo suurad heble xifdisanaayo nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam idhab faqad mallaktuka bima macaka min alqur'an tag buu ihi waxaan gabadha kuugu guuriyey qur-aankaa taqaana inaad barte ya kaatun bira xataa ma heli kartaan miya idinku kaatun bira ka badan baad heli kartaan qayd iska dhaafe yani boorsooyinkaa idiin buuxa sooma marka waxa weye nebigu waa u guuriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la doonayaa dadka noocaas oo kale bulshada ka tirsan inay iyaguna guur helaan waa saas haddii bulshadu xoolo leedahay oo bangi wax u yaallo oo hay-ad matalaysiiyo ay jirto waa in laysu guuriyo haddii kale bulshadu waa inay ka shaqayso dadkaas sidii laysugu guurin lahaa oo aan loo dhihin waa faqiira muxuu ku biilayaa saas wey macnaha taasaa laga hadlaya wa ankixuu guuriya al ayaamaa kuwa hoyla-aanka guur la-aantaa u guuriya oo minkum idinka idinka mid a wasaalixiina iyo kuwa suusuuban oo min cibaadikum addoommadiina ragga a ka mid a wa imaa'ikum iyo addoommadiina nagaha dumarka in yakuunuu hadday ahaadeen fuqara'a kuwa fuqara'a hadday yihiin yugnihim waxaa deeqaya allahu alle ayaa deeqayo min fadli fadligiisa ka deeqaya ilahay baa fadligiisa siin oo deeqi wey wallahu allana waasicun midkii waasica wey oo naxariistiisa iyo fadligiisu uu waasic yahay caliimun midkii ogaansho badan weeyo xaalkooda waa la socdaa rabbi subxana wa tacala hada bilahi tawfiq sal allahuma waslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm